sidii aad wararkaba ku maqlayseen dhegaystayaal maxkamad ku taalla magaalada muqdisho ayaa min hal sano oo xadhig ah ku xukuntay gabadh sheegtay in ay kufsadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo weriye iyada waraystay gabadha ayaa lagu eedeeyey inay ka been abuuratay kufsi aan dhicin ayna meel uga dhacday sharafta dowladda halka weriyaha lagu eedeeyey inuu tabiyey warar been abuur ah saynab abuukar ayaa haddaba joogtay maxkamadda warbixintan ayayna ka soo dirtay dhegaysiga dacwadda ee markhaatiyaasha ay keentay xeer ilaalinta kadib oo dhowr maalin ka socotay maxkamadda gobolka banaadir ayaa gabagabadii garsooraha qaadayay dacwadda kiiskan axmed aadan faarax uu ku dhawaaqayna haweeneyda sheegtay in la kufsaday luul cali cusmaan iyo weriyaha qaaday waraysigaba cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto lagu xukumay min hal sano oo xariga iyada oo maxkamaduna ay dhanka kale sii daysay saddex ruux oo kale oo kiiskan loo xiray kuwaasoo uu ku jira ninkii qabay gabadha la xukumay maxkamaddu markay aragtay kitaabka qur-aanka kariimka aayadda siddeetan iyo sideedaad boqol toban iyo koowaad boqol toban iyo labaad ee suurati nisa maxkamaddu markay aragtay kitaabka qur-aanka kariimka aayadda toban iyo sagaalaad labaatan iyo toddobaad labaatan iyo sideedaad maxkamaddu markay aragtay kitaabka qur-aanka kariimka aayadda labaatan iyo konton iyo siddeedaad ee suurat alaxsaab sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay qodobbada laba boqol lixdan iyo sagaal laba boqol siddeetan iyo lix laba boqol siddeetan iyo toddobo laba boqol lixdan iyo sagaal laba boqol sagaashan iyo lix sidaas darteed waxaa maxkamaddu u caddaatay in dembi aan jirin la abuuray kow in cabdicasiis uu galay guri nin leeyahay idinla'aan saddex iyo cid aan dembi gelin oo hay-adaha dawladda ka mid a been abuur lagu sameeyey iyo in nabadgelyada wax u dhimeen sidaas darteed maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysane cabdicasiis cabdi nuur ibraahim iyo luul cali cusmaan hal sano oo xariga iyada oo luul aanaa xabsiga la geynaynin intay cunuga nuujinayso muddo laba sana ah howlena kaamileen sida sharciga uu qabo maxkamadda waxay xabsi ka sii daysay xaawo xasan cali cabdirasaaq cabdullah xuseen muxidiin sheekh maxamed cabdinlaan awgeed waa mahadsantiin xeer ilaaliyaha qaranka oo dacwadda ku soo oogay weriyaha iyo haweeneyda ayaa sheegay in labaduba ay been abuur ka sameeyeen dowladda islamarkaana ay ku kafeen hay-adaha dowladda kadib baaritaan dheerna la waayey wax caddayn ah inkasta oo qareenka u doodayey uu sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunkan oo uu racfaan ka qaadanayo
nidaamma sharciga nidaam maa jira maxkamadu nidaamay leeyihin haddii maxkamadda koobaad ku xukunto midda labaad ayaa racfaan u qaadaya haddaadan xukunka ku qancin tal racfaanka haddaadan ku qancin midda saraad u cabashuu geysanaysaa icaadatu nadaraa sii jira oo dhamma dheeraa jiradeen
xogayaha guud ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim bakistan oo goobjoog ka ahaa dacwadda ayaa ka hadlaya siday u arkaan warka aljaziira ku qoran iyo weriyaha waraysigiisana shaqaas kuma lahayn marka guud ahaan kuma qanacsaneen ani kuma qanacsaneen waana waxa keenay in abukaatu uu ka qaato racfaanka marka haddii ilaaha eedmo maxkamadda racfaanka markii la tago ayaan ayadan maaragtay aan taladeeda geli doonaa waxaan ku dadaali doonaa in cadaalad loo helo weriyaha xasan cali geese agaasimaha idaacadda dalson oo uu weriyuhu sidoo kale ka howlgelayay ayaa xukunkan u arka mid hal dhinac ah
maanta waxaa maxkamadda ka dhaca runtii waxa uu egyahay xukun aanan cadaalad ahayn oo garsoorku ay qaadeen maxaa yeelay dhammaan waxay qaadan waayeen caddeymihii qareenka cabdicasiis uu soo bandhigay inta aad muuqanaysana waa laga wada tegey waxaa kaloo la diiday markhaatiyaashii cabdicasiis iyo gabadha ku doodaysay in la kufsaday marka xukunka meesha ka dhacay maanta waa xukun aan cadaalad ku salaysnayn oo hal dhinac gaaray waa garsoorka iyo xilaalinto marka hore dacwada soo ogey waxaan u aragnaa annaga xukun marka horeba degsanaa maxkamaddana waxay ahayd maxkamad lagu madadaalinaya keliya ra-iilucaamkan lagu qalday lagu tusaa dadka inay maarata garsoor saxaj laakiin garsoor sax ma xukunka maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhanka xaquuqul insaanka u qaabilsan ehelada dadka la xukumay inkastoo aysan wax hadal ah saxaafadda siin haddana waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha hay-adda xaquuqul insaanka walaweyn injineer siidow xasan mahdi waxaan u arkaa inay cadaalad darro oo cadcad ah waxaa jira gabar haddii la kobsado ama naag la kobsado sida hadda aan u sheegay haddii la korsado naagta isla markii takhtaraa fiirna isla markii si uu caddeeyo takhtarka wanaagtan waa la korsaday shahwadii laakiin hadday ay muddo ka soo wareegto ama ay baxdo mashquul gasho takhtarka hataa ma caddeey karo hadday gabar tahay waa la jebiyey dhiigaa laga keenay waa la dhihi karaa inta markhaatigaa la keenay oo la leeyahay waa caddeey iigaa caddeeya markhaatada maxay ku caddeeyeen marka waxaan u aragnaa xukunkan inuu cadaalad darre ku dhacay gabagabadii saxafiyiinta goobjoogga ka ahayd go-aanka maxkamadda ayaa mararka qaarkood ay ka soo burqanayeen in go-aankan uu yahay mid ay dowladda ku doonaysa inay ku cadaadiso xurriyatul qowlka islamarkaana ay ku keeni karto in haweenay dambe oo kufsi loo geystaa inay soo bandhigto islamar ahaantaana saxaafaddu ay ku dhiiran weysa inay wax ka qorto arrimaha kufsiga ammaanka ayaa si weyn loo xoojiyey inta ay maxkamaddu socotay waxaana weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronta islamarkiiba la wareegay ammaankiisa ciidamada asluubta si xabsiga ay ugu daadihiyaan saynab abuukar v o a muqdisho haddaba guddoomiyaha dallada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika xasan shire sheikh oo isaguna ka hadlay maxkamadaasi maanta ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay inaan fursad loo siin qareenkii difaacayay weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim iyo luul cali cusmaan oo iyadu sheegtay in la kufsaday islamarkaasina aan qareenkaasi ruqsad loo siin inuu difaaco dadkaasi iyada oo xasan shireh oo ay sahre cabdi axmed khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada kambaala ayaa ugu horreyntii waxay weydiisay aragtida go-aankaasi maxkamadda ay ka qabaan urur ahaan waxaan u aragnaa cadaalad inaan la oogin oo la gol maray nuxurkii maxkamad cadaalad ku qotonto oo ah inay leedahay qaybaheeda cadaaladdu inay oogan yihiin qayb ka mid oo dhan baa meeshii ka maqneed xukunkana wuxuu iftiin u yahay amba uu reflection ku samaynayaa hal dhinac waxay soo jeedisay oo inta la dhegaystay si deg deg ah lagu gaaray waayah marka ma ahayn xukun maaragtay maxkamaddii iyadoo cadaala qaybaheedii cadaaladda dhan inta la oogay markaa inta laga fikira la riday ma ahayn marka taasi waxaan u aragnaa in cadaaladii la gol maray oo markii hore sidii kayska loo maamulay oo boliiska uu maamulay oo khaldaneed haddana maxkamaddii hadda dhegaysigeedii iyo oogisteedii ee haddana gol martay sidii uu maxkamad cadaalad ku qotanta loo yaqiinay xasan shiro sheekh waxaa jira markhaatiyaal weriyaha iyo haweenaydaba la sheegay inay ku markhaati kaceen been abuur arrintan inay ahayd sida ay sheegayaan garsoorka maxkamadda gobolka banaadir maxaad ka leedahay waxaan ka leedahay maxkamaddu waxay ka kooban tahay eeday dad eedda la soo jeediyey dadkii soo jeediyey oo ah maaragtay dacwada ogaha iyo waxaa jiro qayb kale oo muhiima oo ah difaaca dadka difaaca dadka dacwadda lagu soo oogay oo gariiqaankii matelayay luul iyo cabdicasiis looyarkii difaacaya brofessor afrax lama siinin maalintiisii inuu asagana keeno wixii uu ku difaacayay dhibanayaashan iyo dadka maaragtay eedaysanayaashan iyo maragtii asaga uu heestay uu leeyahay dadkan bay marag u yihiin lama dhegaysanin marka qaybihii cadaaladda qayb baa ka maqan go-aan kale qaybtaas baa lagu sameeyey kelihii kale oo ah eedayntii ka timid maaragtay prosecutorkii waayahay go-aanka kuma qanacsanidin maxaa xigaya maxaad yeelaysaan go-aan kuma qanacsanin waxaan ka qaadanaynaa waxaaracfaan baa laga qaadanayaa oo maxkamad ka sarraysa dhankaa la aadayaa kani wuxuu aha go-aan hal qayb u dhacay si degdega u dhacay oo maxkamadda cadaaladeedii o dhan aan la wada oogin marka waxaan doonaynaa in go-aankan meel ka sarraysa lala aado oo markaa racfaan laga qaato taas baa rajadaynoy tahay qareenka difaacaya dadkan luul iyo coronto waxaad ka dhawaajisay in dhankooda aan la dhegaysan maxay tahay dhaliishaasi waa sida sida muuqato culays baas aa koray maxkamaddii saacadda uga jeedo oo sida degdegaya arrinta case noocaano oo interest intaa le-eg oo caalami ah mid goboleed mid qaran leh lagu eegayay maxkamadda sport ku saaraa waxay ahayd in maxkamaddu ayna degdegin inay dhegaysato qaybahoo dhan oo cadaaladda ay oogto oo si saxa ay ugu dhegaysato waad ujeedaa waxaa la dhegaystay in dacwo keenihii iyo qaybtii maaragtay dacwadda keentay lama siinin wakti lamida waktigaas garyaqaankii u doodaya dhibaan si uu usoo bandhigo marag uu fan uu ku difaacayo dadka maaragtay lagu soo oriyay dacwaddan marka taas baa meesha ka maqan taasna udub dhaxaad bay u tahay cadaaladda waa udubka ugu ugu ugu ugu muhiimsan cadaalad hadii la ogayo maxaa yeelay dariiqaanku wuxuu keenaa wuxuu wuxuu kaamilaa maxkamadoo dhan haddii aan la helin da- dariiqaankaas difaacaya eedaysanaha maxkamaddu markaas udubdhaxaadka cadaaladda baa ka maqan waayahay adinku waxaa tihiin hay-adihii u doodaya xuquuqda aadanaha sidee baad xaaladan kula socoteen waxaa noo joogo aan hore u sheegay v o n ugu sheegay n dad uta- la- lagu tababaray nidaamka caalamiga ah ee sida loo eego in maxkamadi cadaalad ku qotonto iyo in kaleeto oo yaqaano xubnaha iyo qaybaha iyo iyo iyo iyo iyo iyo tartiibaadka ay ka fiirinayeen maxkamadani cadaalad ma tahay marka fair trial uh, of service oo heer caalami u tababaran baa maxkamadda noo dhex fadhiyey oo hay-addeena matalayay oo dhegaysanayay oo fiirinayay maxkamaddu inay si cadaalad u ogan tahay conclusionkaas aan ku siinayana wuxuu yahay n wixii ka soo baxay go-aankaas oo ah degdeg inay meesha ka dhacday En, ugu dambayntii goormaad racfaankan aad sheegtay inaad qaadanaysaan aad ula tegi doontaan garsoorka maxkamadda gobolka taasi waxay u taallaa n n n qareenada u xil saaran n iyo iyo iyo dadkii maaragtay dacwadda lagu rogay in ay wakti ayaga ku habboon ay racfaankaas ay qaataan amba waq jidkii ugu habboonaa ay aadi lahaayeen iyo timekooda inay ayaga go-aan ka gaaraan laakiin haddii kahay-adaan aan nahay iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha waan taageeraynaa in arrintaasi maaragtay in in laga qaato racfaan hufan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika xasan shire shiikh oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre cabdi axmed
halkaad dhegeystayaal welina gala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa haddaba iyaduna aan weli si toosa uga hadlin arrinta maxkamaddan waxaase ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid uu soo saaray war-saxaafadeed shaacinaya in dowladdu ay samaysay guddi soo baadha tacadiyada xuquuqda aadanaha sahre cabdi axmed ayaa inoo soo koobaysa wixii ku qornaa war-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha guddigan oo ka kooban saddex iyo toban xubnood oo ay ku jiraan qareenno dadka difaacaya xuquuqda aadanaha culimaa udiin iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka inay ugu shaqayn doonaan si mutadawacnimo ah dhowrista iyo baarista xadgudubyada ka dhanka ah haweenka sida kufsiga iyo gabodfallada kaleba waxaa guddigan oo muddadiisa howsha lagu sheegay saddex bilood guddoomiye loogu magacaabay garyaqaan maryan yuusuf sheekh cali waxaana guddigani la sheegay inuu u qumi doono soo dhammaystiridda macluumaadka bulshada dhexdeeda ku jira iyo tala bixin ay ka geysanayaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee guddigan iyada oo dhinaca kalena iyo isaga oo ka hadlayay aqalka madaxtooyada ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid waxa uu ku sheegay war-saxaafadeedkiisa in tallaabada ugu horreysa ee lagaga jawaabayo mushkilad ay tahay in la garwaaqsado inay jirto mid kale iyadoo aanan laga leexanayn sida la sheegay in la qaato go-aanka ugu habboon inkastoo uu adag yahay aysanna jirin cid ka sarreysa sharciga war-saxaafadeedkan ayaa intiisa badan si guud mara waxaa looga hadlay inay jiraan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacaya soomaaliya loona baahan yahay in cadaaladda loola wajaho guddigan ayaa la sheegay inay dhabaha u xaarayaan dhismaha guddi joogto ah oo dhowraya xuquuqda aadanaha oo la sameeyo kaasoo fariisin la samaysan doona baarlamanka waxaana guddigana awood uu yeelan doonaa sida la sheegay war-saxaafadeedkaasina lagu caddeeyey in baaritaano ay ku sameeyaan xadgudubyada xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya ka dhacay magacaabista guddigan maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku dhawaaqay waxa ay ku soo beegmaysaa wakhti isla maantaba maxkamadda gobolka banaadir ee xukun min hal sana a ku riday weriye cabdinuur ibraahim koronto iyo weliba luul cali cismaan oo sheegtay in kufsi ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya wariyahana lagu eedeeyey inuu faafiyey warar been abuura iyadoo dhinaca kalena xukunkaasi ay ku tilmaameen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inuu yahay mid hareer maray cadaaladii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii war-saxaafadeedka uu soo saaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatanaha kusoo dhowaada aragtida qaar ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho iyo sida ay u warkaan xukunkaasi maxkamadda magacayga xaliime maxamedaa lay dhahaa magaalada muqdisho ardayda wax ka barataan ku jiraa aniga waxaan u arkaa xariga koronta la xiray iyo kiiskiisa hadda halka sano lagu xukumay inay tahay mid cadaalad oo sax waayo maxkamadda wax oo xaqa kollaytaba soo goysaa oo iskama soo goyso wax bilaa sharci ah laguma qaadaso marka waan ku taageersanahay maxkamadda dadka dembiyada galo inay xarig inta la xiro kiiskooda lagu qaado si cadaalada waana ku faraxsanaan dhihi lahaa qof kastoo saan oo kaleentaa ama dembi galo in maxkamadda wakti kasta lasoo hor istaajiyo
magaceyga horta waa faisa cabdi ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho maanta xukunka lagu qaaday koronto waxaan uhaystay markii hore maxkamadda haddii lasoo istaajiyey waan ku qanacsanaa waxaan islahay cadaalad baa loola dhaqmayaa maadaama aan cadaalad loola dhaqmin oo dadkii caddaynta hayay ee daaha la saaray ee ninkii maskiinkaana lagu ooga kiiskiisa oo xabsi loo taxaabay aad iyo aadaan uga soo horjeedaa waana ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay
waa maadsan tahay magacaygu waa cali faarax cilmi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaan aad oga xunnahay ama u cambaareynayna in xukunkii maanta maxkamadda ay ku riday weriye cabdicasiis koronto
magacu waa cabdishakuur maxamed maxamuud jooga magaalada muqdisho waxaan aad uga xunnahay go-aankii ay qaadatay maanta maxkamadda garsoorka taa oo ahaa in xukun sanada oo xariga lagu xukumo weriye cabdixiise cabdinuur ibraahim koronto iyo haweeneydii toddoba iyo labaatan jirka aheed ee sheeg- la sheegay inay kubsadeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya mana aha waxaynu filaynay oo aan islahayn in lagu xukumayo koronto iyo haweeneydaas ee laga gardarnaa waxaan islahayn ugu yaraan dowladda inay siidaas iska daayay abolojaas ama raaligelin bay siin doonaan intii ay xireen weriyahaas ma ahayn xaqiiqatan wax aynu filayna wixii maanta dhacay waana arrintan sii kordhinaysaa uun dhibaatooyinka loo geysanayo bahda saxaafadda iyo suxufiyiinta soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir maxamed muuse runaantii waxaan maanta aad iyo aad aan kaga xunnahay go-aankii maanta maxkamadda sare ee dalka ay ku xukuntay weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim coronto runaantii waxaan u aragnaa inay tahay mid cadaalad darro ah oo maxkamadda sare ee dalka ay si qalada ay u xukuntay waxaanba aaminsanaaba in xariga cabdicasiis coronto asil buu ahaa mid cadaalad darro ah iminkana cadaalad inaysan ka jirin dalka ayaan aaminsanahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay sida uula muuqdo xukunkaasi maxkamaddu ay maanta ku riday weriyaha cabdicasiis ibraahim koronto iyo marwadaasi iyadu sheegtay in la kufsaday luul